bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun man kana caduwa ljibriil qala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllah babun hada babun man kana caduwa ljibriila aayaddaabuu marka tafsiirkeeda u tarjamanaya ama u baabaysanaya wa qaala cikrimatu cikrima waxa uu yidhi jabra wamiik jabra wamiika wa saraafi cabdun weeyaan kelimaadka macaanidooda iilna waa allah marka jabra-iil marka la yidhaha waa cabdullaahi oo kaleba miika-iil cabdullaahi oo kaleba saraafiil ama israafiil waa cabdullaahi oo kale ayb jabra wamiika wasaraafi waa bimacnaa cabdun iilna waa allah ayuu yidhi ayb qaala xadaanaa cabdullahi bnu muniir anahu samica cabdullahi bna bakrin qaala xadaanaa xumaydun can anasin qaal samica cabdullaahi bnu salaamin wuxuu maqlay cabdullahi bnu salaam abuu yuusuf alxabr biquduumi rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga soo gelitaankiisii madiine uu soo galay wahuwa isaga oo fii ardin dhul ku sugan yakhtarifu oo markaa yacnii miro iyo wax guranaayo yacnii beertii wax ka guranaayo wax ka guraayo fa ata nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi innii saa'iluka mid wax ku su'aalayaan ahay can halaain saddex xaggood mid kaa su'aalayaan ahay laa yaclamuhunna saddexdaasoo uunan ogeyn ilaa nebiyun nebi maaha cid kale famaa awalu ashraaqi asaaca saacadda calaamadaheeda tan ugu horraysaa maxay tahay wamaa awalu طacaami ahli اljanna ahlu jannaha cuntadooda kan ugu horeeyaa muxuu yahay waxa ugu horeeya cunayaan wamaa yanzicu lwaladu maxaa cunuga yacnii wamaa yanzicu lwaladu cunugu muxuu markaa siibanayaa ilaa abiihi aabbihii xaggiisa uu ka qaadanaya oo ka siibanayaa ow ilaa ummihi ama hooyadiis qaala waxa uu yidhi akhbaranii bihina jibriilu aanifan jibriil ayaa goor dhoweyd ii sheegay qaala waxa uu yidhi jibriilu jibriil miyaa kuu sheegay ay akhbaraka jibriilu miyaa kuu warramay qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi daaka kaagaasi jibriil caduwu lyahuudi yahuud cadowgeeda waa min almalaa'ikati xaal uu ka mid yahay yacni malaa'igta ka cadowga yahuud u ah waaye sababta marka cadaawada ay ku salaysan tahay warar badan baa ku jira tan ugu dhow oo riwaayadku ay tilmaamayaan waxa ay tahay iyaga cadaabkooda ayuu la soo degey cadaabkoodii buu la soo degey sidaasay u naceen waqiila waxaa la yidhi asraartooda ayuu markaa yacnii intuu ilaahay ogeysiiyo ayaa waxyigii alla uu ka soo dejiyo ayaa waxyiga intuu soo qaado nebigu u keeni jiray iyaga fadeexay ay u ahayd marka ayb faqara'a haadihi alaayata aayaddan buu akhriyey ayb man kana caduwan lijibriila fainahu nazalahu calaa qalbik amaa awalu ashraaqi asaaca saacadda calaamadaheeda ta ugu horaysaa fa naarun weeyaan dab taxshuru nnaasa dadka kulminayso ururinayso min almashriqi bay ka soo aruurinaysaa ila almaqribi bay usoo ururinaysaa wa amaa awalu طacaami ahli اljannati ahlujanno cuntadooda kan ugu horeeya fa siyaadatu kabidi xuutin nibiri ama mallay beerkiisa siyaadada ka lulato ayb weeyaan wa idaa sabaqa maau rajuli ninka biyihiisu hadday hormaraan maa almar'ati ay ka hormaraan naagta biyaheeda nasaca alwalada waladka ayuu jiitaa odayga oo wuxuu u ekaanayaa marka aabbihii waidaa sabaqa maau lmar'ati naagta biyaheedu hadday ka hormaraan tan ka ninkana nasacad iyadaa jiidanaysa oo uu u ekaanaya cunugii qaala waxa uu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka rasuulu llah sidaasuu marka waa shahaadateynki bowqirtayn lana nin wax yaqaanuu ahaa oo kutubtii hore iyo wax ku arki jiray waa imtixaanay nebiga rasuulkii sala allahu calayh waali wasalam imtixaankii waa ka baxay oo wixii de isagana waa loo waxyooday oo waxyi baa loogu sheegay markaa waa ashhaatay ayb markaasu wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow ina alyahuuda yahuudu qowmun qolo weeyaan buhtun been abuurad badan wa inahum iyagu in yaclamuu biislaamihi islaamkaygu hadday ogaadaan qabla an tas'alahum inta aadan su'aalin ka hor yabhatuunii waa igu been abuuranayaan ayb fajaءat اlyahuudu yahuud ayaa timid faqaala الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalama nebigu waxa uu yidhi ayu rajulin cabdullaahi cabdullaahi ninkee ah weeyaan fiikum idinka dhexdiinna qaaluu waxay yidhaahdeen khayrunaa ka noogu khayr badan waay wabnu khayrinaa kii noogu khayr badnaa inankiisii waay wasayidunaa wabnu sayidinaa qaala waxauu yidhi ara'aytum bal ii sheega in aslama cabdullaahi bnu salaam hadduu islaamay bal ka warrama ninkiina idinkugu khayrka badnaa idinkugu cilmiga badnaa hadduu islaamay ka warrama faqaaluu waxay yidhaahdeen acaadahu llaahu allah ka koriye min daalika kaagaas yacnii islaamnimada oo aad sheegaysid allah ka koriye fakharaja cabdullaahi wuu soo baxay faqaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah ayuu yidhi faqaaluu waxay yidhaahdeen sharunaa wabnu sharina kan noogu shar badan waaya cabdullaahi kii noogu sharta badnaana ou dhalay wa khayrunaa wabnu khayrinaa saasay durbow ku bedeleen markiiba wantaqasuuhu way nuqsaamiyeen oo yacnii waxbay ka sheegeenoo way nuqsaamiyeen qaala waxa uu yidhi fa haada aladii kuntu akhaafu yaa rasuula allah waxaan malaynayo oon ka cabsanayay kan waayo yidhi rasuul allah oo yahuudda marka inay qoom been abuurad badan ay yihiin waa aniga kuu sheegay yani waa kaasa marka sidaasuu leeyahay nacam dabeecad marka yahuudda in laga shabaho la raba ma aha yahuudda yacni tashabahooda waa xaaraan in lagu daydo ama yacni la shabaho nebiguna sal l slam wuxuu tilmaamay in ay dadka ummaddaani in badanoo ka mida ay ayaga shabihi doonaan latatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhum rasuulka sal l slam waa kii yidhi dad badan marka iyagaasay shabahaan waxaa laga yaabaa wixii aad wuxuu kaa rabay markuu kaa waayo ama hanaankii adiga aad u soco isaga ou jeclaa haddaadan u soconin agoo wax u akrinaayo ayaa beri wuxuu ku leeyahay u ku caynaya oo wuxuu leeyahay kaasaa muxuu ogyahay jaahil waayeen ee maxaa uhuus fadhisay adiga marka aduu jaahil ahaa ma adigaa marka qaldanaa oo kharibnaa haddaadan adigii kharibnaynad weli toosan tahay sidii shalay aad tahay maanta adigu aa isla tahay ee isaguna siduu shalay ahaa muxuu u ahaan waayey maanta ayb muxuu jaahil la noqday saacad gudaheed maxaa jaahil ka dhigaayo yacnii dadkii waa soo dhex gashay arrinkan arrinkan wuu soo dhex galay maanta waxaa laga yaabaa qofka in la ammaano haddii marka mas'alo saad adigu u taqaano si ka duwan qofka oo u sheego waa nin shar badan waa nin khabiif ah waa nin fulaan ah waa nin fataan ah waa nin kayta o kayta ah wax dheer meel dheer ma tegin waa shaqada yuhuudda wax kale maaha yahuud ayagu koodaba qiilay u samaysan jireen haddaad u malaynayso inaynan qiil u samaysan karin marka adiga kaagii qiil baad u samaynaysaa yahuudduna qiilay u samaysanayan iyaguna ayb ma la rabo marka insaaf ayaa la rabaa qofku waxa uu yahay waa yahay adiga haddaad yacni kun caayo aada cayso kama qaadi kartid waxa uu yahay waxaa wanaagsan laakiin adiga inaad yani wanaag iyo xaggiisa aadid iyo insaafka ayb oodan been abuurad ku kicin xadiidkii tarjamada ismudaabaqaynayaan man kaana caduwan lijibriil aayaddaa marka yani iyadana waa ku jirtaa xadiidka ayb baabu qowlihi maa nansakh min aayati aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw miliha baabu macnaa qowlihi ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay maa nansakh min aayatin maa wixii nansakh aan nasakhno min aayatin oo aayad ku bayaansan ow numsihaa ama aan ilowsiinno rasuulkii na'ti bikhayrin na'ti la nimaana bikhayrin minhaa wax ka khayr badan ow milihaa ama iyadoo kale la imaanaynaa ayb halkan marka waxuu rabaa inuu aayaddan tafsiirkeeda u baabaysto aayaddanna naskigay tilmaameyna ayb qur-aanka nadmigiisa cajiibkiisa waxaa ka mid a qiso soo socoto oo qiblada ku saabsan ayuu rabaa inuu ayuu alla subxaanah watacaala inuu ka hadlo markii uu yacnii uu ka hadlaayey qisadaasi oo qiblada taxwiilkeeda iyo wareejinteeda maadaama arrin muhiima ay tahay oo qiblada dadka ay salaada ugu jeestaan mas'alo diinta muhiimka ah ay tahay nebigana dabcan dee baytulmaqdisna uu u jeestay xilli mar kii dambena uu kacbada u soo jeestay oo qibladii nasakh uu ku dhacay maadaama marka xukunkaa uu isbedelay ayaa alla subxaanahu wa tacaala inta aan laga hadlin iyada horta naskhigaa laga hadlayba in naskhi uu jiro oo ilaahay hadduu doono aayadda uu nasakhi karo aayad kale uu keeni karo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala unoona tusaaleeyey oo waxaa ka horayso aayadaha qiblada ku saabsan sayaquulu sufahaau min annaas inta aan la gaarin maa nansakh min aayatin ibnulqayimna sidaasuu sheegaa marka maa nansakh waa muqadimo qisada qiblada muqadamo u ah way taasay muqadamo u tahay maadaama qiblada naskhi uu ku dhacay naskhigood wax jira waa horta waa in laga soo dhaadhiciyaa dadka aayaddan marka naskhigi waa ka marka ow nunsihaana qiraa'o mutawaatira weeyaan sabciya ow nansahaana qiraa'o mutawaatira sabciya ow nansahaa nansahaa macnaheedu marka waxay noqonaysaa aan dib dhigno xukunkeedii la dib dhigo ayb marka aayadda dhahayso yani sanuqri'uka falaa tansaa waxaa laga soo reebaya waa qur-aankan kugu aqrin doonaa ma iloobaysid wixii alla ou doono in la nasakhaa laga soo reeba oo aayaddan ow numsihaa way takhsiisina aayaddaas kale qaala xada marka yahuudda ayagu naski wax la yidhaha ma arkaan oo waxay yidhaahdaan axkaamtu wax nasakh la yidhaha maba jiri karaan iyagoo marka baatilkooda raba towreed qur-aankaa towraad nasakhay si ay u diidaan ayay waxay yidhaahdeen nasakh wax la yidhaha maba jiraan iyaga laftirkoodii baaba nasakh inuu jiro waxaa ku tusaayo towraad wax nabiyullaahi yacquub uu ku dhaqmi jiray ayaa towraad ay nasakhday kullu طacaami kana xillan libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazala atowraat towraad intaan la soo dejinin nabiyullaahi yacquub caanaha geela iyo hilibka geela iyo ayuu iska xarime sidaasaa socon jirtay towraad markay timid waa loo ruqseeyey soo naskhi maaha marka midaasna towraad baaba wax nasakhay haddii kitaabkoodii oo wax nasakhay maxay u diidayaan marka mid kaloo alla xaggiisa ka yimidna inuu nasakha axkaamta qaar qala xadaana cmr bnu caliyin qala xadaana yaxya qala xadaana sufyaanu can xabiibi can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaala qaala cumaru radia allahu canhu aqra'unaa ubayun ka noogu aqrin badan waa ubay bnu kacab wa aqdaanaa ka noogu xugun badanna caliyun weeyaan wainaa anaguna lanadacu waxaan ka tegaynaa min qowli ubayin ubay qowlkiisa wadaaka kaagaasina wuxuu ku ahaaday ana ubayan ubay yaquulu wuxuu dhahayaa laa adacu ka tegi maayo shay-an wax samictuhu min rasuuli illahi sal l slam nebiga aan ka maqlay wax aan nebiga ka maqlay qur-aana ka tegi maayuu leeyahay waqad qaala allahu tacaala allana wuxuu yidhi maa nansakh min aayatin ow nansaha yacni cumar wuxuu leeyahay mararka qaar ubay qowlkiisaa laga yaabaa inaan ka tagno sababtaan uga tegayna maxay tahay qiraa'o la nasakhay oo isagu uunan ogeynba iska akrinaya isaga ayb marka hadda qowlkiisa waa ka tegaynaa wax la nasakhay laga akrinayo qiraa'o yacni tilaawo ahaan yani aayad tilaawo ahaan ama qiraa'o ahaan loo nasakhay la akrin maayo ayb inkasta oo marka aqra'una uu yahay haddana waxyaabaha qaar waanu kaga tegaynaa sababtoo ah iyadoo la nasakhay ayuu isagu akrinayaa weli ayb لأnه بsmاaعihi min rasuل الlah sal اه l sلم yaxsul lah الcilm الqaطciyu bihi isaga marka ul maadaama aan nebiga ka maqlayn anigaba hubo qof kale warkiisa uga tegi maayan ayb faإida أkhbarahu غayruhu canhu bkhilaafihi lam yntahib mucaarida lahu xatىa yaصl ilى darajaة الcilm الqaطciyi wixii isaga siduu u maqlay oo u hubo oo kale cilmi sidaas inuu u yimaado maahane qof inuu uga tagaa ma yeeli jirin mararka qaarna hadda ma dhacayso waxaa laga yaabaa aayaddan in la nasakhay saxaabi inuu maalan sheego nebigana uu ka maqlo ayb isagana marka uu yidhaah anigaba waa maqlay nebigu waa ka maqlay ninkanna waa la nasakhay buu leeyahay marka ma yeelayo aniga wixii aan maqlay qof ugama tegaayo sidaas waayo sida ubay uu dhihi jiray ayb marka hadalka cumarna wuxuu u jeedaa ayb waxtaja cumar lijawaazi wuquuci dalika bihadihi اlaayati inay dhici karto in wax nebigu uu ka maqlay haddana la nasakhay inay dhici karto ay bannaan tahay aayaddaanu u deliishaday maa nansakh min aayatin أو ننسأها أي نؤخرها طيب aayadda marka wuxuu leeyahy wasudilla biاlaayati aayadda waxaa loo deliishaday almadkuura calaa wuquuci naskhi nasakhu inuu dhacay khilaafan liman shada qoladii iyada marka shaadid noqotay iyadoo la khilaafayo ayb famanacahu oo naskhiga diiday ayb aayadda marka naskigii bay tusaysaa xadiidkuna marka cumarna sidaas oo kale ayuu aayadda u deliishaday oo u fahmay ayb way dhici jirtay marka mararka qaar aayad tilaawo ahaan loo nasakhay bacdu saxaaba inaynan maqal in la nasakhay oo iska akrin jireen oo mar dambe ay ogaadeenay ku baraarugeen qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu waqaaluu اtakhada allahu walada subxaanah wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allahu alla wuxuu samaystay walada caruur subxaanahu ilaahay baa nasahan ama usabixu waa nasahaya alle qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun wahuwa bnu abi xamzata can cabdillahi bni abi xuseyn qaala xadaanaa naafic bnu jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma can اnabiy sal l slama qaal qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi qaala allahu tacaala alla waxau yidhi kadabani bnu aadam bani aadamkii waa ibeeniyey walam yakun lahu dalika kaagaasina uma ahaanin inuu beeniye xaq uma laha washatamanii waa i caayey walam yakun lahu dalika inuu i caayana xaq uma laha uma laha faamaa takdiibuhu beenintiisa iyaaya aniga uu i beeniyey fazacama wuxuu ku andacooday annii laa aqdiru inaanan anigu karaynin oonan awoodaynin an uciidahu inaan soo celiyo kamaa kaana siduu ahaa siduu ahaa inaan u soo celiyo ayuu beeniyey waama shatmuhu caydiisa iyaaya aniga ou icaynayana faqowluhu weeyaan qowlkiisa lii aniga ou ii dhahayo faqowluhu qowlkiisa weeyaan lii inaan leeyahay aniga ou dhahayo waladun walad fasubxaanii anaa nasahan nuqsaanii ceeb ka hufan lanna walad dhalmadiis waxaa ka horeeyo baahi shahw naag in la raadiyo waxaasoo dhanna hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala naqsi bay ku yihiin mana waana ka deeqtoomaa waxyaabahaas oo dhan fa subxaanii an attakhida inaan yeesho saaxibatan xaas ow waladan ama cunug ayb marka mushrikiintii carabtana waa dhihi jireen almalaa'ikatu banaatullah yahuuddana waa ku yidhaahdeen cusayrun ibnullah nasaaraduna waa almasiix ibnullah kuwa dhahayo waxyaabahaasoo dhan kuwaaaasoo dhan marka waa ceebayn ilaahay subxaana wa tacaala ceeb loo nisbaynaayo ama cay la caynaya allah subxaana wa tacaala ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waittakhaduu min maqaami ibraahiima musallaa ayb waxay ka samaysteen ibraahim maqaamkiisii musallan meel lagu tukado watakiduu iyo watakaduu laba qiraa'o sabciya naafica wuxuu akriyay watakaduu ayb mahaabatan yahuubuuna ay noqonayaan waa yarjicuuna waid jacalna albeyta mahaabatan linnaas wadkur xus id waqti jacalna albeyta beytku aanu ka dhignay mahaabatan meel lagu noqnoqdo oy dadku ku laalaabtaan ayb ereygaasu marka fasiraan ayb maqaamu ibraahimkii marka iyo aayaddaanu marka rabaa xadiidka munaasabka u ah inuu sheego qaala xadaanaa musadadun huwa bnu musarhad can yaxya bni saciidi can xumaydin can anas qaala qaala cumaru waafaqtu llaha allah waafaqa fii alaain saddex ayaan ilaahay ku waafaqay ow amase waafaqanii rabbii rabbigaybaa i waafaqay fii alaain saddex buu igu waafaqay arrin qultu waa ka badnaayeen weliba saddex qultu waxaan yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow low ittakhadta haddaad ka dhigan lahayd maqaama ibraahiima ibraahim maqaamkiisa dhagaxii uu ku istaagay ibraahim markuu kacbada derbiyadeeda kore iyo uu dhisaayey dhagaxii uu ku istaagay haddaad ka dhigan lahayd musallan meel lagu tukado oo qiblo yacni haddaad ka dhigan lahayd lakaana xasanan way wanaagsanaan lahayd cumarna sidaa wuxuu u yidhi qur-aankiiba wuxuu ku arkay alla oo dhahayo inii jaaciluka linnaasi imaaman an ittabic millata uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima marka waxyaabaha lagu raacayana inay cibaadadan ka mid noqoto salaada iyo yaa jeclaystay ayb maqaamkan yani maqaamu ibraahimna dhagax buu ah marka kacbada uu dhisay nebiyullahi ibraahim uu soo koryeelay ayuu u baahday dhagax uu ku istaago dhagaxii markii derbiga kacbadee sare ee kore siduu u waday u waday u waday hadba u dhisaayey meeshan yacnii marka uu maraayo albaabka iyo xajarul aswadka tiirkiisa halkaa ayuu ku dheganaan jiray meeshaas uga tegey iyadoo marka raadkii uu ka qoyan yahay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam isagoo iyadoo marka uu ka qoyan yahay halkaasuuna ooli jiray ilaa waqtigii nebiga sala allahu calayh waali wasalam bacda nebi marka rasuulka waqtigiisii iyo abubakar xilligiisii sidaabuu ahaa cumar ayaa marka ka qaaday meeshaas oo hadda haddaad u fiirsataan maqaamu ibraahiimka kacbada derbigeeda kuma dhegana qofkuna dabcan wuxuu isdhihi karaa meeshaan hadda uu yaallo inta nebi ibraahim ku istaago derbiga kacbada ma dhisi karo ayb lanna wuu ku soo dheer yahay hadda marka yacni markii hore wuu ku dheganaa dhagixi dabcan sidaasuu marka intuu fuulo ayuu u dhisaayey gadaal dambe marka cumar ayaa soo durjiyey wuxuu cumar sidaa u yeelayna dadku markay bateen ayaa dawaafka dadka samaynayo daa'ifiinta iyo dadka yacnii dawaafayo si uunan ciriiri ugu noqonin ilaa dhagaxii hadduu meeshii yaallo dadka dawaafayo inay gadaal ka maraan ciriiri iyuu ka dhigaa meesha cumar marka waa soo durjiye gadaaluu keenay meeshaan hadda uu yaallo ayb marka waa la durji karaa haddii maslaxad loo arko hadda laftirkeeda in la durjiyaa inay bannaan taha laga qaadana alcallaama cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamani raximah اllah ayaa wuxuu qoray risaalo maqaamu ibraahim la dhaho masaladaasuu ka qoray masaladan laftirkeeda ayuu ka qoray maqaamka marka isagu sidaas u ahaa qataadana wuxuu dhihi jiray waxaa la amray inay musallo ka dhigtaan oy xaggiisa u tukadaane ee inay masaxaan lama amrinu yiri dadkiina waa iska masaxayaan hadda ayb ibnu kaiirka iyo mufasiriin badanaa werinaya warinayaayb markaa wuxuu yidhi sida waqultu yaa rasuul allah yadkhulu calayka albaru waalfaajir tan labaaduu sheega rasuul allah waxaa kuu soo gelaya qofka baariga iyo faajirka falow amarta ummahaati lmu'miniin xaasaskaaga ummahaatulmu'miniin haddaad amarto bilxijaabi inaan la arkinba oo ay xijaab samaystaan faأnzl اllahu alla wuxuu soo dejiyey aayat اlxijaab aayat اlxijaab marka waidaa sأltumuuhuna mataacan fasaluuhuna min waraa'i xijaab qaala wabalaganii waxaa isoo gaaray mucaatabaةu الnabiy sal l slam nabiga yani canaantiisa isoo gaartay bacda nisaa'ihi oo canaantay fadakaltu calayhina waa u galay qultu waxaan idhi in intahaytahuna in intahayd ayb in intahaytunna haddaad ka joogtaan waa khayr ow amase layubdilanna layubadilanna allaahu alla u bedelay rasuulahu rasuulkiisa sal l slam khayran kuwa ka khayr badan minkunna idinka war waxaan ama waa ka joogaysaan haddii kale alla wuxuu nebigiisa idinkugu bedelayaa kuwa idinka khayr badan ayb xataa ataytu ixdaa nisaa'ihi ilaa aan u imid naagaha rasuulka mid ka mid a qaalat waxay tihi yaa cumaru cumarow amaa fii rasuuli illahi sal l slama maa yacidu nisaa'ahu nebiga miyuunan u sugnaanin oo dhexdiisa aynan ahayn wax uu naagihiisa ku waaniyo xataa tacidahunna anta ilaa ad adiga waaninaysan yani waxay leedahay maxay tahay nebigu naagihiisa ma waansan kara miya maxaa rabtaa adiga bay leedahay nebigu sal l slam miyuunan haysanin wax uu naagihiisa ku waaniyo ilaa aad marka yani nebiga naagihiisii wuxuu ku waaniye ma haysta miya saaad adiga u waanisa markaas faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey casaa rabbuhu in طallaqakuna an yubdilahu aswaaja khayra minkuna muslimaatin ilaa akhir aaya cumaraa marka la waafaqay wa qaala bnu abi maryam qaala akhbaranaa yaxya bnu ayuub qaala xadaanaa xumaydun qaala samictu anasan can cumar ayb maqaamka marka meelahan uga sheekeyna ibnu xajar wa kana almaqaamu min cahdi ibraahim lizqa albeyt mid ku dhegan buu ahaa kacbada ilaa an akharahu cumaru radia allahu canhu ilaa cumar uu dib u soo dhigay ila almakaani aladii huwa fiihi اlآan meesha uu hadda yaallo akhrajahu cabdالraزaaq fii musanafihi bisanadi صaxiix can caطاء wagayrihi ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waid yarfacu ibraahimu اlqawaacida min albeyti waismaaciil ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم القواaعد أساaسه weyaan وإd يرفع إبراهيم القواaعد من البيت أي أساaسه beytka aas-aaskiisa uu ku taagan yahay waaxidathaa mfradkeeda waxaa la yidhaha qaacidaة والqواaعد من النساء aيadha adda wxay la macnaana waa sheega isaga suuraة الnuur aayadda ku jirta والqawaacidu min النisaaءi اlatii laa yarjuuna nikaaxan ayuu macnaynaya والqawaacidu min الnisaa'ina waaxidatuhaa mfradkeeda qaacidun weyaan والqawaacidu naagaha guurka ka fariistay oo yacni guurkii ka adaan dhalmo dambe ama yani guur dambe iyo aan rajo ka lahayn ama qabin rabin qawaacid marka mfradkeedu qaacidun qaacidatun ma la dhahay lanna waxuu rabaa qaacidatun waxay u tahay yani mufrad dadka yani qaacidatun marka la yidhaha waa naag fadhisa waay hadda waa fadhisaa fadhigii caadiga ahaa ayaa qaacidatun lagu jamciyaa ayaa yani mufradkeeda uu yahay amaa yani hadda fadhigan qaacidun marka la leeyahay waa fadhi ka duwan naagti waa fadhisaa hadda maaha waxaa laga rabay guurkii bay ka fadhisaa wa waxay ku kala farqinayaan marka mufradka fadhiga caadiga qaacidatun waay fadhigan kale guur ay ka fadhisana qaacidun waa biduuni taa qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can ibni shihaab can salim bni cabdillahi ana cabdاllahi bna mxamed bni abi bakrin أخبر cبد الله بن cمر عن عائشhة رضي الله عنها زوج النبي صلى اه عليه وسلم أن رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم qاaل ألم taray miyaadan arkin أنa qowمki qowمkaaga banow الكacبaةa kacbadii inay dhiseen واqtasaruu waxay ka gaabiyeen can qawaacidi إbrahيm إbrahيm aas-aaskiisii bay ka gaabiyeen oo yani horaan u sheegnay kitaaب الحج beydku afar tiir buu leeyahay uu ku taagan yahay afarta tiir marka kuwan dhankan yacni jira shaamiyeenka yamaaniyeyn iyo shaamiye iyo shaamiyeyn waay labadan marka rugnulyamaaniga iyo xajarul aswadka lama rabo labada tiiree rugnulyamaaniga iyo xajarul aswadka ka tag labada kale meesha hadda ay ku dhisan yihiin meeshii aas-aaska ibraahim ka jeexay ma aha walidaalika waa taxayn baab yar gadaal looga sameeyey xijir ismaaciilka la yidhaahdo ayb ama alxatiim meeshaa marka taasuu sheegaa marka aas-aaskii nebi ibraahim marka maynan ka qabanine dhinacaas kale waa ka soo gaabiyeen waxayna uga gaabiyeen nafaqadii baa ka go'day ay markaa wax ku dheereeyaan ayaa ka go'day ayaguna waa isdhaarsadeen xaaraan inaan la keenin beydkan faqultu waxaan yidhi yaa rasuul allah rasuulka allow alaa tarudduhaa miyaadan adiga u celinaynin calaa qawaacidi ibraahim ibraahim aas-aaskiisa qaala waxau yidhi lowlaa xidfaanu qowmiki qoomkaaga cusboonaanshiyahooda haddaanu jiri lahayn bilkufri ay ku cusub yihiin yani mar dhoway gaalnimadii ka soo baxeen gaalnimadiibay ku dhow yihiin waa waqtigeedii marka waxaan ka baqayaa inay is yidhaahdaan kacbadiioo la duminaayo markay arkaan ayaguna kacbada waa weyneyn jireen ninkan wuxuu rabuu samaynayaa inay isdhahaan markuu naga adkaaday oo na qabsaday siduu rabuu yeelaa in la dhaho marka ayagoo nabiga jabran likhaairihim khaairkooda isagoo ilaalinaya qalbigooda ayuu iska daayey marka mararka qaar shay sunno ah baa laga tegi karaa waxaa looga tegi karaa liajli yani maslaxo ka weyn in la taxqiijiyo faqaala cabdullaahi bni cumar waxa uu yihi lain kaanat caaishatu caaisha hadday ahayd samicat haada kan inay maqashay min rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam ay ka maqashay maa uraa ma malaynayo la ima malagelinayo rasuulallahi sal ly slam rasuulka taraka inuu ka tegay istilaama ruknayni labadii tiir taabashadooda alladayni labada oo yeliyaani lxijra xijru ismaaciilka xigo inuu ka tegey ma arko buur uma malaynayo ilaa yani inuu taabsado ilaa ana albeyta beytka lam yutamam laguma dhammaystirin calaa qawaacidi ibraahim yacnii labadii aas-aaska nebi ibraahim aas-aaskiisa laga jeexay ayaga oo waa kuwan yamaaniyeenka nebigu waa inuu taabtaa soo aroortay labadan kale wuxuu leeyahay waxaan u malaynaya inuu u taagan waayey nebiga maadaama aas-aaskii nebi ibraahim aynan ku taagnayn ayaga xadiidkanna marka waa noo soo hormaray oo wuxuu ku soo hormaray kitaabu alxaj baabun ay hada kani baabun baab weeyaan quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna aayaddaas fasirkeedu sheegayna qaala xadaثana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثana cثmaan bnu cumar qaala akhbarana caliy bn اlmubaarak can yaxya bni abi kahiir can abi slmta can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana ahlu اlkitaabi ahlu kitaabku waxay ahaayeen yaqra'uuna اtowraata towreed ayay akrinayeen bilcibraaniyati ayay ku akrinayeen luga cibriya wa yufasiruunaha bilcarabiyati ayay ku fasirayeen liahli اlislaami bay ugu fasiraayeen faqaala rasuulu llahi sala اllahu calayhi wasalama nebigu waxau yidhi laa tusadiquu ahla اlkitaab ahlu kitaabka ha u rumayn ha rumaysanina walaa tukadibuuhum ha beeninina hana beeninina maxaa yeele waxaa laga baqayaa waxaan iyagu ay sheegayaan kitaab iyo waxba ay ka soo guurinayaan inay run sheegayaan baa dhici karto haddaad beeniso shay xaqa inaad beenisay markaas waxaa dhici karto inay been haddaad iska rumaysatana inay beentii iyo bedelaadii ay wax bedeleen inay tahay yaa laga yaabaa haddaad marka tidhaahdid waxaa kastaa waa run ood iyaga dhegaysatidna baatil baa inaad rumaysa laga yaabaa marka ha gelin yani islaamku yani wuxuu fiirinaya qofka wuxuunan cilmi ku hubin inuusa sheegin aunan cilmi ku ogeyn inaanu sheegin ayb mar haddii ahlu kitaab yahuud waxa ay sheegaan iyo waxaa laleey hana rumaynina hana beeninina maxaa laga baqaa yani waxaan la hubin haddii la beeniyo inay run ahaayeen baa dhici karta haddii la rumaystana baatil inay ahaayeen baa suuragal noqon karta maxaa la dhahayaa marka waquluu dhaha aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna annagu allaan rumaynay iyo wuxuu nala soo dejiyey kelmadan baa marka caam aba marka quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilaykum ayb waxaa caama marka aayaddan sideedayba caam u tahay wixii xaq ah ee allah xaggiisa ka yimid ana waa rumeeyey inuu dhaho qofka ayb quluu aamana biاllahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahima ilى akhir اaaya meeshaa marka laa tusadiquu ahla اlkitaab wuxuu ka bixiyey ay idaa kaana maa yukhbiruunakum bihi muxtamalan warka ay idiin sheegayaan haddii runna inuu noqdaa ay suuragal tahay beenna muxtamal uu ku yahay markaas waa marka aan laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum laleeyahay lianlaa yakuuna fii nafsi اlamri sidqan fatukadibuuhu ow kadiban fatusadiquuhu fataqacuu fi اlxaraji walam yarid الnahyu can takdiibihim fi ma warada sharcuna bikhilaafihi laakiin wixii annaga sharcigeenna soo yacni ku yimid yahuudi baa wax noo sheegeen ama nasaaradii waxaas ay sheegayaan sharcigeennaa khilaafsan waa beeninaynaa kaas kaas maaha midka laleeyahay beeninina kaa ma aha walaa can tasdiiqihim fi ma warada sharcunaa biwihaaqihi waxay noo sheegeen sharcigeennina sidaasay ugu taallaa kaasi markaa dambe waxaan dhahaynaa laa tusadiquuhum walaa tukadibu may waa rumaynaynaa kaas yahuudaa sheegay waxba loo diidi maayo nabaha calaa dalika ashaaficiyu raximah اllah marka laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waa shayga muxtamalka ah laakiin wuxuu xaqiisa sharcigu sheegay baatilkiisa sharciga sheegay taas iyada go-aan waa laga gaari karaa wuxuu leeyahy ibnu xajar wayukhadu min hada اlxadiid xadiidkan waxaa laga qaadanayaa altawaqufu can اlkhawdi fi اlmushkilaat waxyaabaha ishkaal kale ee yani qarsoon ee mushkilka ah in la galo yani la dabaasho oo la dhex galo in laga istaago oo la dhex gelin wاljasmi fima fiiha bima yaqacu fi اdanni ayb marka iyada in wa lagu wax mushkil ah oo mugdi ku jiro in jasmi lagu galo adoo wax iska malamalaynaya wacalaa hada yuxmalu maa jaa can isalafi min dalika ayb ayb waquluu aamana biاllahi wma unzila ilayna zaada fi اlictisaam wamaa unzila ilaykum ayaa kitaab alcudsaan uu ku ziyaadiyey wuxuu idinkan la idin soo dejiyey wazaada اismaaciiliyu can اlxasan bni sufyaan can moxamed bn muhanى can cuثmaan bni cumar bihada اisnaadi wma unzila ilayna wma unzila ilaykum wailahuna wailaahukum waaxidu wanaxnu lahu muslimuun ayb baabu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiiba uu baab yahay sayaquulu الsufahaءu min الnaasi maa wallaahum maa wallaahum can qiblatihim qibladiiba habegelaa marka dadkii sufahada ahaa waxay yidhaahdeen min annaasi dadka xaal ay ka mid yihiin maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha ilaa akhir laay sufahadan la sheegaa marka yaa waay saddex qolo ayaa iska markii qiblada la bedelay war keenay qolo waa nimankii waxaa ahaa yahuudda yahuud waxay yidhaahdeen horta uusan nebi ahayn waxaa tusaayo qibladii ambiyadu ka jeestay qiblatlambiyaa waxay ahayd bayt lmaqdis ambiyadii qibladoodiibuu ka leexday markaasuu meel kale afka saaray waa dhuusan yahay dheheen marka qola waa nimankii waxaa ahaa mushrikiin alcarab mushrikiintii qurayshna waxay yidhaahdeen iyaguna yani waxay yidhaahdeen idinku hadda idin afka idinsoo saaray casaa inuu diintiina usoo laabtaa laga yaabaa awal xaggaasu u jeeday waa ka soo gadoomay xaggiina u yimid dhamacaa galay marka waxay is yidhaahdeen waa idinku idiinsoo dhowli ayb munaafiqiintiina waxay yidhaahdeen waxaan wax ka jiraba male maalinna inta aad maalinna inta aad ayb waxay yidhaahdeen hadduu toosan yahay me hal meel isa iska iskaga joogo marna baytulmaqdis u jeesanaa marna waxuu u jeesanaa halkan arrinkiisu marka arrin wareer ku jira waay waxaasoo dhan baa marka ilaahay marka uu ka hadlay sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qul lilaahi almashriq wاlmaqrib ayb ilaa aakhir ilaayaat ilaa alla uu tilmaamay aayadihii qiblada waxaa fahmaya marka meeshaan arrinka qiblada inuu weyn yahay arrin muhiima inuu yahay nacam oo qiblada yacnii iyo waxaa kaloo laga qaadanaa qisada gaaladu mar walba shayga arrinta yacni diinta calaamadda u ah waxyaabaha macaalimta diiniga ah marka iyaga la waafaqo inay aad u farxaayaan marka la khilaafana inay aad uga naxaayaan arrintaa marka waxay ku tusaysaa mas'alatu tashabuh gaalada in la shabahaa inay khatar tahay mar haddii qibladiiba ay iyagu sidaan leeyihiin annagu na raaci doonaa muxuu annaga nooga tegey yani weli waxay ku haysaa yacni arrin aad iyaga u qusaynaysa gaalada marka lacagay ku bixinayaan waa ordayaan waa dadaalayaan si iyaga looga qaato waxyaabaha waaweyn oo adiga diintaada calaamadda u noqon karo ayb waa inay isku dayaan waana yeelaan waxyaabahaas oo kale ayb qaala xadaanaa abu markaa qolo walba waa loo jawaabay kuwaan kuwaan kulligood ayb qaala xadaanaa marka maa nansakna muqadamay tan u ahayd qaala xadaanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn anahu samica zuhayra can abi isxaaqa can ilbara radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam sallaa beyta ilaa beyt اlmaqdis ayuu u tukaday sittata cashara shahran lixda toban bilood aw sabcata cashara shahran ama toddobiyo toban bilood wakaana yucjibuhu waxaa cajabgelinayey ou jeclaa an takuuna qiblatuhu qibladiisu inay noqoto qibala albeyti kacbada xaggeeda waanahu sallaa waa tukaday ow sallaahaa wuu tukaday salaadii salaata alcasri wuu tukaday wa sallaa macahu qowmun dad ayaa la tukadeen nebiga fakharaja rajulu nin ayaa baxay miman kaana sallaa macahu dadkii nebiga la tukaday ah famara calaa ahli lmasjidi dadkii masaajidka ayuu soo maray wahum raakicuuna iyagoo rukuucsan qaala waxau yidhi yani dad masjid ku tukanaya markaas meel ku tukanaya qaala waxau yidhi ashhadu billaahi ilaahay baan markhaati u qabsanayaa waxaan alla ugu markhaati kacayaa markhaati ilaahay ugu qabsanayaa laqad sallaytu inaan tukaday maca nabiy sal l slam nabiga maciisa qibala makata maka xaggeeda fadaaruu way wareegsadeen kamaa hum siday ahaayeen ayay isla markiiba u wareegsadeen qibala albeyti kacbada xaggeeday u jeesteen meeshaa marka waxaa laga qaadanaya hal nin oo iqa ah warka uu soo sheego muctamad in la qaadan karan warkii waa wareegsan wa kaana aladii maata wa kaana aladii kii wuxuu ahaa maata dhintay cala alqiblati qiblada ku dhintay qabla an tuxawala intaan la wareejinin qiblada qibala albeyti kacbada xaggeeda intaan loo soo wareejinin rijaalun rag ayay ahaayeen qutiluu la dilay dadka yacni qiblada intaan lasoo wareejinina baytalmaqdis loo tukan jiray dad la dilay oo ku dhintay ayaa jiray iyagoo halkaas salaada u tukado lam nadri ma aanaan ogeyn maa naquulu fiihim waxaan ka odhanaynaa dadkaas mar haddii qibladii lasoo bedelay ayb qibladii haddii mar lasoo bedelay ee lasoo wareejiyey halkaa la keenay dadkii ku dhintay iyagoo aan weli lasoo wareejinin xaalkooda ma aanan garanin faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim alla maahan mid iimaankooda salaadooda dayacayo dadkaa ilaahay subxaana wa tacaala salaadooda ma dayacayo iimaanakum ay salaatakum kitaabuliimaana kusoo marna baabu qowlihi tacaala wakadalika jacalnaakum ummata wasaطaa kadalika sidaadaas oo kale jacalnaakum waxaanu idinka dhignay ummatan ummad wasadan dhexdhexaad ah wasadan akhyaar ah litakunuu shuhada'a cala annaas siaad dadka markhaatiyaal korkooda ugu noqotaan wayakuuna arasuulu calaykum shahiida aayaddan marka waxaa loo deliishadaa ijmaacu inuu xujo yahay mar haddii ummaddan ilaahay oo guud ahaanteeda akhyaar ku sheegay waxay isku raacaan waa khayr oo been ma noqonayo qال xdثna يوسف بن rاشhد qال xdثna جرير وأbو أسامة واللفظ لجرير عن الأعمش عن أbي صالح وqال أbو أسامة xdثna أbو صالح عن أbي سعيiد الkخdري qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم يdعىa نوuح نوuح ayaa loo yeerayaa يومa القiyaaمaةi faيquل wuxuu dhahayaa لbyka وsacdayka ilaahu ku أjiibay oo ku أjiibay yaa rabbi rabbiyow faيquل wuxuu dhahayaa alle hal ballaqta ma gaarsiisay risaaladii lagu soo dhiibay dadka fayaquulu wuxuu dhahayaa nacam haa fayuqaalu liummatihi ummaddiisa waxaa lagu odhanayaa hal ballaqakum haye idinkana warramam idinsoo gaarsiiya nuux risaaladii falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin fayaquuluuna waxay dhahayaan maa ataanaa min nadiir maa ataanaa nooma imaanin min nadiirin ay nadiirun mid digaba annaga nooma imaaninba waa inkiraya fayaquulu wuxuu dhahayaa man yashhadu laka nuuxuu adiga yaa kuu markhaati kacayo fayaquulu wuxuu dhahayaa muxamedun wa ummatuhu moxamed iyo ummaddiisa lanna nebi moxamed iyo ummaddiisa cilmigay ku markhaati kacayaan cilmigay ku markhaati kacayaanna qur-aankay ka keeneen qisadii nuux iyo marka laga soo sheekayey alla waa ka dhahayo tilka min anbaa'i اlgaybi nuuxiiha ilayka ma kunta taclamuha anta walaa qowmuka min qabli hada fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin yani waxaa laleeyahay qeyb waayo waxaan qisadaan lagaaga qiseeyey waa min anbaa'i lqeybay ka mid tahay ayb aanu ku waxyoonayno ayb adiga iyo qoomkaaguna maba aydnan ogaateenba haddaan ilaaha idiin uuna waxyigaan keenin ayb marka ummaddan saasay uga markhaati furaysaa fayuqaalu liummad ayb markaas wuxuu yidhi fayashhaduuna way markhaati kacayaan annahu qad ballaga inuu soo gaarsiiyey nabiyullaahi nuux risaaladii wayakuuna arasuulu calaykum shahiidan rasuulkana korkiina markhaati buu ku ahaanayaa fadalika qowluhu jala dikruhu wakadalika jacalnaakum ummatan wasaطa litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida wاlwasaطu اlcadlu wasadkunad waa cadliga ayb meeshaa marka wuxuu leeya walmacnaa anahum wasaun ummaddan wasad waxaa loogu sheegay buu yidhi litawasutihim fi ddiin dhexdhexaysiga ay diinka dhexdiisa ku dhexdhexaystaan falam yagluu guluwi ma aynan samaynin ka guluwi nasaaraa nasaarada guluwigoodoo kale lama aynan imaanin walam yuqasiruu ma aynan gaabinin oo gabood falin ka taqsiiri lyahuud yahuud gaboodfalkoodoo kale walaakinahum ahlu wasain wactidaal diinta islaamka diin wasat baailka yahuudi yahuudiyada ku jira iyo baailka nasraaniyada ku jira ma leh aa wasat ayb marka culamada waxay yidhahdaan ahlu sunnadana wasad weeyaanoo dadka ahlu quluwiga labadooda daraf ayay dhexdhexaad ka yihiin ayb ahlu sunnati fi fi waxaa la yidhaahdaa yani ahlu sunnati fi lfiraqi kalislaami fi lmilal islaamku siduu diimaha ku yahay ayaa sunnaduna ay firqoo ahlu sunnaduna firqooyinku ay ku yihiin ayb marka haddaad aragto qof gaabinayo aada u gaabina dhinac u badiyey iyo nin dhan kale u bayray oo dhan kale u badiyey xaqu dhexdooda ku jiraan ayb marka haddaad yani zamankan waxaa badan qofku markuu qolo xumaantooda arko uu ka soo dheeraado dhexdhexaad ma noqonayo geeska kaleu tegaan haddana maxaa dhacaya marka quluwi kale ku dhacaya haddana quluwi kale ayuu ku dhacaya walxaquna waxaa weya waa wasad inaad ku socoto ayb dariiqan dhinacaasna ha uga dhicin dhinacaasna ha uga dhicin haddii lagu dhaho haadaana inta ka samay intana waa haadaan haddii lagu yidhaha haadaantan saa uga soo cararayso uga soo cararayso midda kale haddaa ku daadato waa qaldan tahay ayb dadkii marka wasadiyadii baa laga la-yahay mid takfiirkii iyo gaalaysiintiiba haali ku noqonaa oo yacni biayi yacni si fududayu dadka muslimka u gaalaysiinaya mid kalena yacni waxaa weeyaan daraf kale intuu tago ayaa kufrigii kufriga ahaay ayuu walaalsanaan ayb ouna dhib u arkaynin xaquna waa wasad daa'imanna qolada dhexdhexaadka labada qolaba waa eedaynayaan oo haddaad dhexdhexaad noqoto kan takfiirka ku degdegayana wuxuu ku leeyahay murji aa tahay midkan kale irjaaga ku jirana wuxuu ku leeyahay khawaarij aa tahay dadkiiba marka yani waxaa weeyaan suduurtuurkaas marka wasadiyada wax ka fiican baabu qowlihi wmaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu arasuul qibladii aad ahayd ma aanan yeelin ilaa linaclama inaan ogaano midii hore intaan kaa soo leexinay midaan aan ku yeelnay ma aanan yeelin ilaa linaclama inaan ogaano man yatabicu arasuula rasuulka qofka raacayo oo arrinkiisu uu yahay inuu nebiga u hogaansamo yaa la feerina iyo ninkii ra'yigiisa iyo isaga soconaya qala xadaثna msdd qala xadaثna yaحyى عan سfyaan عan cabdالlah bni dinar عan ibni cmr radي الlahu canهuma bayna الnaasu xilli dadku yusaluuna ay tukanayeen aلsubxa salaadii subax fii masjidi quba ay ku tukanayeen id jaءa jaa-in mid yimaadaa yimid faqaala waxa uu yidhi anzl اllahu calى الnabiy sal slm qur'aana alla nebiga qur-aan buu ku soo dejiyey an yastaqbila اlkacbata kacbadii inuu u jeesto fastaqbiluuhaa qaabila fatwajahuu ila alkacbati kacbada ayay u jeesteen baabu qowlihi qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shaطra almasjid اlxaraam alaaya qala xadaثna cali bn cabdillaahi wahuwa almadiniyu qala xadaثna muctamiru can abihi can anasin radi allahu canhu qaal lam yabqa lam yabqa ma uunan baaqi noqonin miman salla alqiblatayni dadkii labada qiblo u tukaday hayri aniga cidaan ahayn ma baaqi noqonin yani dadkii labada qiblo u tukaday anaa ka haray uu leeyahay waxay kutusay marka anas dadkii gadaal dhaahay inuu ka mid ahayo waqti dambe dhintay laakiin aakhiru man maata bilbasra anas uu ahaa saxaabada cala aliطlaaqna aakhiru man maata wuxuu ahaa abu dufayl caamir ibnu waakila ayb anas marka waxay kutusaya inuu cimriyey ilaa uu yidhaha dadkii qudamada ahaa ee labada qiblo u tukaday cidaan aniga ahayn maanta ma joogto u leeyahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayati ma tabicuu qiblatak ahlu kitaabka haddaad ula timaado aayad kasto iyo mucjizo kasto maa tabicuu qiblataka qibladaada ma raacayaan maxaa lagu daray marka wamaa anta bitaabicin qiblatahum adiguna ma tihid mid raacayo qibladooda wamaa bacduhum bitaabicin qiblata bacdin qaarkoodna qaarka kale qibladooda ma raacayo yahuud iyo nasaara ma raacayo walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaءaka min alcilmi inaka idan la min aلظaalimiin haddaad raacdo ahwaa'dooda iyo beenta iyo yacni waxa ay dhoobayaan iyaga gaaladu ay jecel yihiin haddaad dabagashood raacdo oo tooda u yeesho innaka idan la min adaalimiin ogow waxaad ka mid noqonaya dadka daalimiinta de nebigu isaga ma raacayo waa la ogyahay laakiin haadihi lumma yaa lagu dhaga hadla de nebigu warkiisa waaba iska soo baxay sooma latatabicuna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin iyada un baa la daba socdaa hadda sooma rasuulkii sala allahu alayh waali wasalam iyo hadyigii nebiga in la ogaado iyo inaan la ogaanin xataa heer aan la dalaynina la joogaan xadiidka rasuulka yani feeri dad yani dadku wax yaraa dhegaysanaayo wax yaraa ku dadaalaayo ihtimaam iyo inuu ka maqan yahay dad yaraa siinaayo qalbiga uga jiraa wixii kale feeri marka dhaqangaalaadka iyo feeri waxaad arkeen marka af sawaaxilayaa la barana dhaqamo kalea nagu socda dhaqamo kale hadda cunuga soomaaliga muxuu af sawaaxila uga baahan yahay may sheegi kartaa sawaaxiliga baa la baraa markaasa waxaa laleeyahay qiil waxbaa loo dadka dhib male luqa waay haddii la barto wax fiican waay laleeyahay dadka markii sawaaxili la barto faransiis la barto ingiriis la barto oo qofkaan yani wuxuu u yeelanaa madkhal wuxuu u yeelanaa dadka dhan hadday bartaan madkhal waxaa loo yeelanaa marka dhaqamo ummad kale dhaqamadooda yaa la baranaa leanna luqadu dhaqanay xambaarsan tahay buug sawaaxili hadda soo qaba dhaqan sawaaxili unbuu ka sheekaynana buug ingiriis haddaad soo qabato luqad ingiriis lagu barto dhaqankii ingiriiska iyu ka hadlaan biiraa la cabay waynaa la cabay waxaasu daldalaan qofkii jason is ogeynooda dhaqankii baranaa ogoyn waa kada luqad walba saas carabigu qofku markuu baranaayana la assalaamu calaykum waraxmat ullah wacalaykum asalaam waxaas yaa ku jiraan waa dhaqan islaamiya dhaqan diin marka luqad diin maaha ninka yidhaha kadaab waay waana munaafiq oo dadka inuu carabiga ka reebo raban marka maanta dadka baranayo waa yaraadeen waxaas waxyaabihii kalena marka waa lagu waa lagu daatay marka waa shibran bishibrin yani laa taquumu saaca nabigu wuxuu yir sal l slam saacaddu ma dhacayso xataa ta'khuda fi'aamin min ummatii ma akhada alquruun yani ummadihii hore meelihii ay mareen ama meelihii ay qaateen ilaa ay qabsadaan way fara badan tahay axaadiidkaas asbaabtiina hadda aad iyo aaday u muuqataa waana daahir ayb marka ninkii de diinkiisu qofka asaa laga rabaa inuu ilaaliyo dadka uu mas-uulka ka yahay diinkoodana siduu ku ilaali lahaa say u taallaan waxaa socda boob zaa'id ahaa socda waxaa lagaa boobaa maxay tahay diinkaagaa lagaa boobaa maalkaagaa lagaa boobayaa waxaa lagaa boobaya sharaftaada dadnimada wax walba lagaa booba dadkaan uma imaanin in yani wanaag iyo khayr kale uma imaanine boobay u imaadeen waxa lagaa booban ad haddii maal lagaa boobo waxunbaa ku harayo laakiin marka diinta lagaa boobo wax ku harayo male diintaaduna cid ha ku hadlaynin qof mas-uulkaaga ah dadkii la rabay inay mas-uulkaaga noqdaan mas-uulkaaga ma aha qaala xadda markaa nebigu saasa alla u leeyay walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikuli aayatin maa tabicuu qiblatak qaala xadaanaa khaalid bnu mkladin qaala xadaanaa sulaymaan qaala xadaanii cabdullahi bni dinaar can ibni cumara radia allahu canhumaa baynama annaasu xilli dadku fi subxi ay ku jiraan salaadii subax biqubaa jaaahum rajulu nin baa u yimid faqaala ina rasuula اllahi sal l slama qad unzila calayhi leylata qur'aanun cawadan qur-aan ayaa lagu soo dejiyey oo umira an yastaqbila alqiblata kacbata kacbada inu u jeesta ayaa la amray alaa fastaqbiluuha war hooy kacbada u jeesta wa kaana wajhu nnaasi dadka wejigoodu wuxuu ahaa ila shaami shaam xaggiisa fastadaaruu way wareegsadeen biwujuuhihim wejiyadooda ay la wareegsadeen ila alkacbati kacbada xaggeeda ay u wareegsadeen baabuna hada kani baabun baab weeyaan aladiina aata aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum kuwii kitaabka la siiyey yacrifuunahu way garanayaan nebigii kama yacrifuuna abna'ahum say wiilashooda u yaqaanaan oo kale qaala xadaana yaxya bnu qazaca qaala xadaanaa maliku can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaal bayna annaasu biqubaa xilli dadku ay qubaa joogaan fii salaati subxi salaada subax id jaaahum aatin mid yimaadaa u yimid faqaala ina nabiya sal l slam nebiga qad unzila calayhi leylata qur'aanun cawadaani qur-aan baa lagu soo dejiyey waqad umira an yastaqbila alkacbata fastaqbiluuha wa kaanat wujuuhuhum ila ashaam fastadaaruu ila alkacba dabcan marka aayaddan waxay ku dhex jirtaa aayaadkii qiblada xadiidkan sidaas ugu munaasabeeyey baabun ay hada kani baabun baab weeyaan walikullin wijhatun huwa muwalliha walikullin mid kastaa wijhatun baa u sugnaaday uu leeyahay huwa isagoo muwalliha mid u jeesanayo uu yahay yani mid walbaa qiblo ayuu leeyahay oo u jeesanayo xaggeeda qaala xadaanaa maxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa yaxya can sufyaan qال xdثnي أbو إسحاq qال smcت الbrاء رضي الله عnه qاaل صlaynaa mعa النبي sl اه sلم nbigaan la tukanay naxو beyt المqdس ستة caشaرa و سبcaةa caشhaرa شhهرا ثuma صرفahu naxو الqiblaةi ayuu usoo leexiyey alle ayb وmin حayثu kharajta fawli وجهka شhaطر المسجد الحaرام شhaطرhu tilqا'hu baa laga wadaa ku-aadankiisa kacdada yعni ku-aadankeeda ujeesta qال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna cبدالعزيز بن مسلم qال xdثna cبدالله بن ديناr qال سمعت بن cمر رضي الله عنهma يقول byn الناas xili dadku في الصبح saلaadii صبح ay ku jiraan بqbا mسجد meeشha qbا إذ جاءهم رجل faqال أنزلa الليلة قرآن faأmira أن يsتqبل الكعبة فاstqبلوuهa فاstdاarوا ka hayئتiهiم sidii ay ahaayeen bay u wareegsadeen fatwajahuu ila alkacbati bay u jeesteen wa kaana wajhu nnaasi ila shaam dadka wejigooduna shaam xaggeeda ayuu ahaa shaam waa beyt almaqdis qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid can maliki can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaal baynama annaasu fii salaati الصubxi biqubaa id jaaءahum aatin faqaala ina rasuula اllahi sal ly slam qad unzila calayhi اleylata waqad umira an yastaqbila اlkacbata fastaqbiluuha wakaanat wujuuhuhum ila shaam ayay jirtay fastadaaruu ila alqiblati qiblada xaggeeda ayay usoo wareegsadeen ayb baabu qowlihi ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah ayb faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman taطawaca khayra faina allaha shaakirun calayh shacaa'iru calaamaatun weyaan calaamaad waaxidatuhaa shaciiratun weyaan mufradkeeda marka shacaa'ir ama shaciira waa waa maclam waa calaamad diinka astaan wax u ah oo markii la arkaba diinta islaamka maskaxda ay hore ka soo gelayso wa qaala bnu cabbaas asafwaanu alxajaru marka safaa wixii u dhowdhowbuu sheeg sheegaya asafwaanu alxajaru safwaan waa dhagax wa yuqaalu alxijaaratu dhagaxda ayaa la yidhaha almulsu malaasan malaasan sooma dhahan waa iska carabi taqriiban almulsu dhagaxda malaasan sisibka ah allatii taas oo laa tunbitu shay-an waxba aan soo dhalinaynin yani waxba aan soo saaraynin wاlwaaxidatu mfradkeedana safwaanatn ya ayuha اladiina aamaنuu laa tubdiluu صadaqaatikum bاlmni wاlأdaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aaء الnaasi walaa yuؤminu biاllahi wاlyوم الآkhir famaثlhu kamahli safwaanin soma bimacna الصafaa wالصafaa liljamiic kulligood waa la kelmadda asalkeeda iyo waxyaabahaas iyo rabaa inuu marka baraarujiyo taasuu marka sidaan u sheegay ayb kalaamu abi cubayda waa marka liljamiic waxa dhahaya qaala wuxuu yidhi asafwaanu jamcun wayuqaalu lilwaaxidati safwaanatun fii macna safa fii macna safa wاsafaana liljamiici wahiya alxijaaraة اlmulsu alatii laa tunbitu shayئa abada min alaradiina wاlru'uus wawaaxidu safa safaatun wqiila safaa ismu jinsin yufaraqu baynahu wa bayna mufradihi bita safaa i safaatun waqiila mufradun yajmacu calى fucuul waafcaal ka qafaa waaqfaa fayuqaalu fiihi sufiyun waasfaa qala xadaana cabdاllahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malik can hishaam bni curwata can abihi anahu qaal qultu licaaishata waxaan ku yidhi zawji الnabiy sal l slam waana aniguna yowmaidin maalinka xadiidu sinni mid yacnii da-diisu ay dhowdahay aan ahay dhallinyaro ah ara-ayti bal ii sheeg qowla allahi tabaaraka watacala ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima famaa uraa aniga la ima mala gelinayo calaa axadin axad korkiisa shay-an inuu yahay allaa yatuufa bihimaa inaanu dawaafin yani safiin marwo inuunan dawaafin qofku waxba korkiisa ma aha yani saas u qaateen faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi kalaa sidaa maahan safaye marwa waaba rukni qofkii aan samaynin dushiisa waxbaa noqonaya dabcan low kaanat kamaa taquulu sida aad tidhi hadday tahay kaanad waxay ahaan lahayd falaa junaaxa calayhi anlaa yatawafa bihimaa wax dhiba ma ahaanin inaanu dawaafin saasay noqon lahayd laakiin laa kuma jirta aayadda an yatawafa bihimaa inamaa unsilat haadihi اlaaya macnahaas marka caaisha ay sheegayso sababtii ay ku soo degtay markii la fiiriya la fahma ayb inamaa unzilat hadihi اlaayatu aayaddan waa la soo dejiyey fi lansaar kaanuu waxay ahaayeen yuhiluuna limanaat sanamka manaad layraa ayay u xiran jireen xaggiisa ayay u xajin jireen wa kaanat manaatu manaad waxay ahayd xadwa qudayd xadwa qudaydin qudayd ayay ku taalla xaggeeda meel ku aadan wa kaanuu waxay ahayn yataxarajuuna kuwa xoogaa dhibsado an yaawafu an yatuufuu inay dawaafaan bayna safaa walmarwa iyay caadadoodii horaa waxay ahayd halkaasay u xajin jireen markay xajka yimaadaanna safay marwo inay dawaafaan waa ka taxaruji jireenoo way dhibsan jireen falamaa jaa alislaamu islaamku markuu yimid sa'aluu rasuula اllahi sal l slam can dalika nabigay weydiiyeen ilaa caaday hore u lahaa jireen meeshaan inaynan dawaafin oy ka taxarujaan oy dhib u arkaan nebigay su-aaleen nebigu marka muxuu yidhina ee dhib male inaad dawaaftaan w marka dhib male inaad dawaaftaan yani xarajkii idinku jiray wax jira maaha ee dawaafa macnuhu sidaas macnuhu marka maaha sida curwa uu u qaatayo dhib male inaad dawaaftaan isaga wuxuu u qaatay haddii laga tago inaysa dhib lahayn mana ahan saas meeshaa marka waxay kutusaya macaanida qur-aanka sababu nusuulka qeyb weyn ayuu ka qaadanaya in la ogaado saxaabada maadaama ay marka tanziil nebigu qur-aanku markuu soo degaayay ay joogeen oo ay la caasireen tanziilka qur-aanku way uga aqoon badnaayeen dadkan dambe leanna ninkii aayadda meeshii kusoo degtay iyo waqtigay soo degtay iyo sifihii ay usoo degtay ninkii yaqaana waa kaa yaqaanaa ayb falama jaءa alislaamu sa'luu rasuula اlah sal slam can dalika faanzla اllahu ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaxa calayhi an yatawafa bihima qala xadaana mxamed bnu yuusuf qala xadaana sufyaanu can caasim bni sulayman qala sa'ltu anas bna maliki radia allahu canhu can asafa walmarwa faqaala waxau yihi kuna naraa min amri اljaahiliya ayaan u arkaynay falama kana alislaamu markuu islaamku yimid amsaknaa canhumaa waa ka joogsanay فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى qwله أن يطوف بهma marka markan dambe waxay uga istaageen bal inay ogaadaan xukunkiisa xukunkeeda ayb وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم